أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نعتي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa sabtii kow iyo tobanka ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dowladda ridada bakistaan ayaa qirtay in askar badan looga laayo dagaal ka dhex qarxay afghanistaan iyo bakistaan mucaaradka riddada ayaa mar kale ku celiyey inaysan aqbali doonin doorasho u qabta murtad gurguurta munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinaya arday baratay tasxiixa ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan aqoon kororsi ah u qabtay ardayda ka qaybgalaysa muqayimka tacliimiga ah ee loo qabtay ardayda faracyada macadka qurduba iyo madaarista nidaamiga ah ee wilaayaadka islaamiga haweenka ku dhaqan deegaanka caad ee wilaayada islaamiga ee mudug ayaa hadyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dowladda ridada bakistaan ayaa qirtay in askar badan looga laayo dagaal ka dhex qarxay afghanistaan iyo bakistaan nuur cali warsame abuusheybe ayaa warbixintan inoo haya warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaallo culus oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanada kulaala xuduud beeneeda ay wadaagaan wadamada afghanistaan iyo bakistaan imaaradda islaamiga afghanistaan ayaa tafaasiil dheeraad ah ka bixisay khasaaraha ka dhashay duulaan gardaro ah oo ciidamada xukuumadda riddada bakistaan ay ku soo qaadeen qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ee dalkaas wasaaradda warfaafinta iyo arrimaha gudaha xukuumadda islaamiga afghanistaan ayaa sheegtay in ciidanka imaarada ay si adag uga jawaabeen weerarada cudwaaniga ah ee ka yimaada dhanka bakistaan ku dhowaad toddoba ruux oo shacab ah ayay ciidanka bakistaan ku dileen duqaymo culus oo ay ka geysteen magaalooyin ay ka mid yihiin kaabuul iyo nangahaar dabiixullaahi mujaahid oo ah afhayeenka imaarada islaamiga afghanistaan ayaa warbaahinta u sheegay in ciidanka bakistaan ay shacabka rayidka ah u adeegsanayaan hubka culculus wuxuu carbaabay in ciidamada mujaahidiintu ay la wareegeen tobaneeyo saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamada bakistaan imaarada islaamiga ah waxay tafaasiisha ay ku bixisay ku caddaysay in kow iyo toban askari ay uga shahiideen dagaalka halka cadowga ay ka dishay labaatameeyo askari dhanka kale dowladda riddada bakistaan ayaa qiratay in siddeed iyo toban askari looga dilay dagaalada ay la galeen imaarada islaamiga afghanistaan islamarkaana waxyeelo xoogan la gaarsiiyey saldhigyo dhowr ah siraajuddiin xaqaani oo ah wasiirka arrimaha gudaha afghanistaan ayaa ku eedeeyey xukuumadda bakistaan inay duulaan garduroah ku soo qaaday imaarada islaamiga ah iyo shacabkeeda wuxuuna ku goodiyey in imaaradu ay nafiir dagaal gelin doonto ciidamadeeda isagoo xukuumadda riddada bakistaan uga digay sii wadida falalka cadowtooyo ee ka dhanka ah muslimiinta afghanistaan tan iyo markii ay mujaahidiintu la wareegeen talada dalka afghanistaan ayay sirdoonada bakistaan geysanayeen weeraro arbushaad ah oo ay ku iqayaan nidaamka islaamiga ah ee dalka afghanistaan ka hanqaaday falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in tallaabooyinka ay qaadayso bakistaan uu gadaal ka soo riixayo maraykanka sida ay warbaahinta qaar baahiyeen wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo dalka afghanistaan ayaa sheegaya in afhayeenka nidaamka islaamiga afghanistaan dabiixullaahi mujaahid uu hadda ku dhawaaqay in afghanistaan ay doonayso nabad inkastoo weeraradu dhaceen haddana afghanistaan waxay mudnaanta siinaysaa in arrinta lagu xaliyo wadahadal iyo xal aan dagaal ahayn ayuu yidhi dabiixullaahi mujaahid
mahadsanid abuusheyba mucaaradka riddada ayaa mar kale ku celiyey inaysan aqbali doonin doorasho uu qabto murtad gurguurta sida warbixintanu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed shir ay magaalada muqdisho ku yeesheen mucaaradka riddada ayay kaga hadleen waxyaabihii ay kala kulmeen kulamadii dhowaan ay la qaateen madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte xubnoo ka hadlay kulanka mucaaradka ayaa sheegay inay fashilmeen wadahadaladii u dhexeeyey mucaaradka iyo gurguurte isagana uu sabab u ahaa inay fashilmaan kulamadaasi waxay sheegeen mucaaradka inuu gurguurte ku adkaystay qorshihiisa diidayna uu xal ah in laga gaaro arrimaha la isku haysto oo ay kow ka tahay arrinta doorashooyinka ra-iisul wasaare hore murtad siciid oo kulanka mucaaradka ka hadlay ayaa sheegay in marnaba aysan aqbali doonin doorasho kasta oo aanan heshiis lagu ahayn oo uu qabto gurguurte arrinta la xiriirta doorashada lagu tilmaamay qof iyo cod oo socota doorashadaas daraasad xog lahaanu ku samaynay waana eegnay dan soomaaliyeed waa ka arki weyne wax deg deg ah oo loola cararana waa ka arki weyne sidaa la adligeed haddaanu nahay annagu madasha mustaqbalka doorashadaas nala kalama tashan kama qayb qaadanayno wixii ka soo baxana ma aqbalayno wixii ka soo baxana ma aqbali doono waan diidaynaa arrintan waxay imaanaysaa xilli ay burbureen wadahadaladii u socday madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo golaha mucaaradka riddada kaasoo lagu kala tagay burburka kulamadii mucaaradka iyo gurguurte ayaa sidoo kale kusoo aadaya xilli xasan gurguurte uu doonayo in maamulada riddada ah ee galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed ka qabto doorasho uu isaga wato taasoo ay aad kaga soo horjeedaan xubnaha mucaaradka mahadsanid cabdiqani munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinaya arday baratay tasxiixa ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan warbixin arrintan ku aadan waxaa inoo haya yaasir maxamed
munaasabad ballaaran oo ka dhacday howlka xafladaha sheekh xasan barsame ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey konton iyo shan arday oo baratay tasxiixa qur-aanka kariimka waana dufcaddii koowaad ee ka qalinjabisay macadka tasxiixa al itqaan ee degmada buqa qable munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan waxaana ardayda baratay tasxiixa ee ka qalinjibisay macadka alidqaan ay goobta ku soo bandhigeen bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarashada
يتبعون الشهوات أهلا بكم لمن حضروا جميعا كلما هب النسيم وعاش كل مسلم مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا أيها الحضور الكريم والضيوف الكرام يسعدنا ويسرنا أن نرحب بكم في هذه المناسبة الشريفة وهذا الحفل الكريم ترى به فوق النجوم مكرما بالحفظ والإتقان سرت مشرفا وأضاء نورك للبرية ملهما فالأول الإضرام قبل أحرفه للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فاء ثم عين حاء مملتان ثم غين خاء والثاني ضم بستة أتت فيرملون عندهم قد ثبتت
waalidiinta ardayda ka qalinjibisay macadka alidqaan ayaa si weyn ugu farxay guusha u soo hoyatay ubadkooda iyagoona macalinka macadka alidqaan kaga mahad celiyey juhdiga uu ubadkooda geliyey
anigoo ku hadlaya afka waalidiinta allah subxaana wa tacala ayaan ku mahadinaya nicmada la siiyey ee nama kaniyey ee nabad iyo markaasi nicmo iyo barwaaqo nooga dhameeyey enicamtaas ilaahay uu nagu gallaysay subxaana wa tacaala waxaan halkan mahad ugu soo jeedinayaa anigoo ku hadlaya afka waalidiinta xarakatu shabaab almujaahidiin oo arrinkan sabab u ah juhdi iyo dhaaqa ku bixisay markaasi macnaha dhiig iyo waxba loo horay in allah subxaana wa tacala usoo jeedina alla nagu mahadinaynaa awalan anoo ka mid a waalidiinta macadka al-idqaan waxaan mahad ballaaran oo bilow i dhammaasha aan lahayn aan u jeedinayaa allaha waaxidka ah ee noo suurageliyey maxadka noona soo khatimay allahaasaan mahad u jeedinayaa waxaan mahad ballaaran oo kale oo taas ka soka aan u jeedinayaa walaayada gobolka hiiraan waxaan intaas kusii darayaa oo mahad gaara iskale macallinkayna alidqaan sulaymaan mahad ballaaran ha gaarto siinka shiribka sannadahan dambaba waa ka seerseen mar haddii saqiir iyo kabir safan yihiin ma eesha oy subaxyadii diinka tahay sare in loo qaado sadar muuqda waa inan dhahaa iyo su'aal gaaban sala allahu ina lagu salliya suubanaha waayo see layahay salaan ajir lahoo meel ku sugan maayin samaacuuna lilkadibi iisabaha lilaahi si buuxdaay ilmaha uga hadleen iisi lala yaabay suubanaha siduu ugu yimid soo degowgiisii sida looga dhawaaqa sax iyo qalad ilmaha kala gartoo saatan u hadlaayo sulaymaanka saayeeliyow kaama seeroobin siiyahayna waa suurogeli sababta adigaale inta adiga kugu saacidina waa salaamaa
gudoomiyaha golaha noqobood ee wilaayada hiiraan naqiib macalim yuusuf macalim cabdi muuse iyo ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi oo goobta ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyey horumarka macadka tasxiix ee alidqaan jasaaka allaahu khayran waxsana allahu ileyka adigii ciddii kula dadaashay arrinkaasina wuxuu daliil u yahay dadaalka diineed ee socdo iyo makaanada uu marayo qur-aankana waad ogtihiin siduu ilaahay leeyahay laa ya'tiihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfih qur-aanka maanta cid kastoo isku daya inay wax ka siyaadiso ama wax ka naaqusiso ma u suurta gelayso alla caza wajal ayaan u mahadcelinaynaa nimcooyinkiisa aan la soo koobi karin nooga nimcayey xafladan maanta quruxda badan leh ee konton iyo dhowrka arday ee alla tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa ijaasada lagu siinayo ee aan dhex joogna ee maanta arkayno qof walba oo iimaan iyo maaragtay wax yar qalbigiisa ay ku jiraan khayro diimada maanta laga dareemayo waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha idiin dhowro miisaankiinana alla tabaaraka wa tacaala ha idiin saaro oo khaasatan waxaan u mahadcelinaynaa wilaayadan islaamiga hiiraan oo khaasatan maktabka dacwada ee dadaalka iyo juhdiga ku bixiyey sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa macallinkii ardayda loo dhiibay ee dadaalka bixiyey ee maanta itus iyo itaabsiyada na tusiyey ee maanta markhaatida aan ka nahayna waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala miisaankaada ha barakeeyo qiyaamana insha allahu tacaala mid aad kula kulanto ilaahay tabaaraka wa tacaala ha kaaga dhigo machadka alidqaan oo ah macad lagu barto tasxiixa qur-aanka kariimka ayaa ah macad hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada hiiraan waxa uuna macadku faracyo kala duwan ku leeyahay degmada buqa qable iyo deegaanka show ee wilaayada hiiraan mahadsanid yaasir maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan aqoon kororsi ah u qabtay ardayda ka qaybgalaysa muqayimka tacliimiga ah ee loo qabtay ardayda faracyada macadka qurduba iyo madaarista nidaamiga ee wilaayaadka islaamiga cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo haya
waxaa si habsamilih u socda mukhayamkii tacliimiga ahaa ee loo qabtay ardayda macadka qurduba faracyadiisa wilaayaadka islaamiga ah iyo madaariista nidaamiga ah ee wilaayaadka kaas oo uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mukhayamkan oo ah midkiisii labaad ayaa waxaa ka faa'iidaysanaya boqolaal arday ah oo ka kala timid wilaayaadka islaamiga ah waxaana mukhayamka lagu soo aadiyey xilliga fasaxa ee goobaha waxbarasho marka laga soo tago in ardaydu ay qaadanayaan duruus kala duwan oo aqoon guud ah waxaa jira tartanno iyaga dhexdooda ah warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa ka qayb gashay maalmaha uu socdo mukhayamka ee ay isku arkayaan ardayda ka kala timid gobollada dalka maamulka mukhayamka ayaa majmuucaad u kala qaybiyey ardayda kuwaas oo ku tartamaya maadooyin kala duwan mukhayamka asayfiyi lidowrati thaani insha allahu tacaala waxaan leenahay majmuucaadka waa shan iyo toban waaye biidnillahi albaari maanta waxaa geli doona musaabaqada lagu dahfuri doonaa afar majmuuco oo kale ah majmuucada cikrama iyo majmuucatu jacfar iyo majmuucatu muscab iyo majmuucatu salaaxuddiin afarta majmuuc waxaa laisku aadiyey majmuucatu cikrama iyo majmuucata muscab waxaa ku xigo majmuucatu jacfar iyo majmuucatu salaaxuddiin marka ciddii soo badisa waxay la tartami doonaan majmuucad kale insha allahu tacaala abaalmarin oo qaaliya oo maasha allah ayaa la geyn doonaa ugu dambaynta insha allahu tacala khitaamka waxaa la guda galay su'aalaha tartanka mukhayamka مجموعة مصعب بن عمير عدد خمسة من نواقض الإسلام عدد خمسة من نواقض الإسلام تنافس ثقافة خدمة للغير magacay waa ma xuseen salaad majmuucan ka soo musac bin umeer su-aal jawaabta haddaan isku dayo الشرك في عبادة الله من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر جماعة من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر من أبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو عقابه أو ثوابه كفر السعر ومنه الصرف والعطف majmuucada musab ibnu cumayr su-aasha la weydiiyey min tarbiyada islaamiya ka imaanaysay jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab saxa sida daraaddeed halkaas waxay ku haleen laba darajo
هنبل يلينا إن شاء الله تعالى مجموعة مصعب ابن عمير qaar ka mid ah ardayda ayaa ka hadlaya dareenkooda ka soo qaybgalka mukhayamka tacliimiga ah ee loo qabtay horta meesha waxaa u imaanay in nashaad aan qaadanno waxaana ugu furaan muqayam oo asiifi ah oo muqayamkii labaad maasha allah Een, maantana insha allahu tacaala waxaan ku jirnaa een, musaabaqo u dhexayso ardayda wilayaadka kala socdaan waxyaaba badanaan ka faa'iidnay xayaatuna maca alqur'aan mawduucaas maasha allah waan ka faa'iidaysanay taariikhulmucaasara gaar ahaan dalkeena soomaaliya een, shuyuukhdii naga horeeyey oo awowayaasheenna halgankii la soo maray gumaysaha maamulkii iyo maarayntii sidoo kale waqafaad aan ku qaadanay oo maca suurati yuusuf ayaan ku qaadanay iyo qawaacidii way noo socotaa sidoo kale waxaa noo socotaa een, tawxiidka iyo qur-aanka maadaama shahr ramadaan aan ku jirno oo shahrulqur'aan uu yahay iyo muwaacado kale iyo muxaadaraat horse farxadda aan ku jirnaa haddirtaan waxyaaban ka rajaynaynona waa guul biidn illaahi tacaala maadaama macallimiintii iyo asaatidadeena iyo mudaraayna waxyaaba badan inoogu ballanqaadeen iyo na sii dhiirigeliyeen si waxa waxaa weeye hamigeena iyo juhdigeena sii kordhiya macnaha Een, magacaygu waa sulaymaan maxamed sheekh yuusuf waxaan ka imaaday eh, wilaayada islaamiga hiiraan waxaana u soo safray mukhayamka dowr athaani oo shacaarkeedu uu yahay innahum fityatun aamanuu birabbihim wasidnaahum hudaa Eh, runtii mukhayimka dowr athaani ee ii waxaan ku qaadanay eh, dow- dowraad muxawaarada waxaa ka mid ah alidaara oo runtii wax badan aan ka faa'iidan qaabka maamulka ee maaraynta Een, dowladda waxyaabaha aan ku qaadan waxaa ka mid ah taariikh qisasun cibar min taariikh qa- ee qarni ifriiqiya Een, waxaa kaloo aan qaadanay heliyeyaashii soomaaliyeed ee ka qayb qaatay jihaadka bariga afrika sida asayid maxamed cabdile xasan een, asayid axmed gurey iyo ashhur almacaarik alxarbiya ay ka qayb galeen iyo ghasawaadka ay ka qayb galeen iyo sida ay gaalada ay u xanuujeen ay u- ayaanu ku qaadanay sida ay warbaahinta islaamiga ah ee landalus u sheegeen ardaydii ka soo qayb gashay waxay u arkaan fursado qaali ah kuwaasoo ay heleen dhammaan ardaydii ka soo qayb gashay muqayamkan tacliimiga ah ee uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyadoona qaar ka mid ardayda ay u soo galeen safarro dhaadheer ayna ka faa'iidi doonaan aqoon guud iyo isdhexgal ardayda dhexdooda ah
محبة ودعوة للخير تنافس ثقافة وخدمة للغير وخدمة للغير
haweenka ku dhaqan deegaanka caad ee wilaayada islaamiga ee mudug ayaa hadyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas sida warbixintaanu kusii ambaqaadaya marwaan maxamed waa hadiyado kala duwan oo lagu wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaad kaga jira furimaha hore ee wilaayada islaamiga ah ee muduga isla markaana la xisaabtanka adag kula jira cadowga islaamka ee isku soo baystay ku dhaqanka shareecada islaamka haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayada mudug gaar ahaan deegaanka caad ayaa soo diyaariyey hadiyado isugu jira kartoomo timir ah caaga dahaaran ee biyaha iyo adeegyo kale oo ay ka mid ahaayeen gooyaasha dhaxanta waxaana munaasabadda wareejinta goobjoog ahaa marti sharaf kala duwan ugu horeyn qaar ka mid ah nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanka deegaanka caad ee wilaayada muduga oo ka soo qayb galay munaasabadda ay haweenku ku wareejiyeen hadiyadaha ayaa hadallo ka jeediyey munaasabadda waxayna haweenka muslimaadka ah ugu hambaliyeeyeen mowqifkooda ku aadan jihaadka iyo garab istaagooda mujaahidiinta meeshan waxaa la isugu keenay agab tiro badan oo ay soo sadaqaysteen gabdho muslimaad ee degan deegaanka caad oo dhigta markaskan caagada dahaaran oo biyaha lagu qaboojiyo iyo kartoomaa timira iyo go'yaal la hudo iyo waxyaalo kale ay isku soo diyaariyaan inay ilaahay dartii ula baxaan uguna kaalmeeyaan diinka ilaahay oo la- dariiqiisii loogu talagalay lagu wado Een, gabdhaha horta waa u ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiina xasanaadka ha ku kordhiyo kiina sayi-aadkana allah ha ku dhimo waxaan kaloo leenahay maalkiina allah ku barakeeyo meeshaa ka soo qaadeenna wax ka badan allah idinkugu bedelo ragga loo keenay ayagana waxaan leenahay jihaadka aad wadaan allah idinka aqbalo maalka laydin dhiibana kuwii waddada ilaahay ku guta allah idinka dhigo annaga odayaalana waxaan leenahay inta dadkaas u baahan yihiin aan u baahannahay waa inaan ka qayb galnaa waa inaan gurmanaa ikhwaani fillah ilaahay ayaa mahad iskale subxaanahu watacaala maanta waxaan u fadhinaa xaflad runtii qiimo badan oo lagu soo diyaariyey markaskan oo ay soo diyaariyeen gabdhaha deegaanka aad ee ka barta markaskan culunta diiniga ah gabdhahaas muslimaadka ayaa soo diyaariyey waxayna ugu talagaleen ilaahay diinkiisa ragga u taagan inay garab istaagaan waxaan leenahay ilaahay baa ku mahadsan ilaahayna mataqaanaa karaamkiina iyo sharafkiina kor ha u qaado diintiinnana ilaahay ha iftiiniyo waad ku mahadsan tihiin aan leenahay waa wax lagu yaqaanay waa wax mataqaanaa hore ay u samay jireen waxay hadda bilaabayaan ma ahan annagu haddaanaha marka odayaalka deegaanka aad waxaan leenahay ilaahay ha idin garab galo ugu dambayntii qaar ka mid ah haweenka oo la hadlay idaacadda ayaa markale muujiyey siday u garab taagan yihiin walaalahooda iyagoona jeediyey kelimaad koobanna anigoo ka mida gabdhaha qaryadan ku nool caad waxaan hadiye u sidnay dadka muslimiinta ah oo dagaalamaya waxaan meeshan isugu keensannay caagag kala duwan oo gaaraya boqol caag iyo timir kartoomaada ilaa sideed ilaa sagaal iyo go-ayaal dhaxameed oo aan leenahay dadka muslimiinta jaqaha ku jira oo dagaalamaya iyo yahuudaan waxaan leenahay walaalaheen muslimiinta allah idin qawiyeeyo haddii ilaahay idmo waxaan sii wari doonaa annagana dadaalka yaga inaan caagaga iyo go-ayaasha iyo wixii heli karno soo diyaarino waxaan leenahay gaaladana allah jibi gaalka gooshka oo dhulkayga usoo socda oo aana ka aqoon allah jibi muslimiintana kor allah ka dhigo annagoo ah gabdhaha wax ku barta deegaanka aad waxaan halkan isugu keennay qalab isugu jira aagado tiradooda boqol gaaraydo timir go-yaal dhaxanta laga huwado waxaana ugu talagalnay mujaahidiinta waxaan ugu talagalnay inay walaalaheena jaqda ku jira ayna ogaadaan inaan kula jirno dagaalka halkeenaan kasii wadi doonaa ayagana waxaan leenahay halkiina kasii wada waxaan meeshaan isugu keenay hadiyad waxaan ugu talagalnay walaalaha mujaahidiinta ee ku jira jihaadka walaalayaal annagana waxaad ogaatiin jihaadka inaan ku jirno oona idinkaga marayn insha allah dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayada mudug waxa ay se la mid ah haweenka ku dhaqan wilaayaadka intooda kale dadaal xooggan iyo qeyb muhiim ah ka qaataan jihaadka ka dhanka ah soo duulayaasha leh wejiyada iyo magacyada kala duwan waxay garab iyo gaashaan u noqdeen walaalahooda mujaahidiinta ah kuwaasoo allaah fadligii dareemay in intaay ku guda jiraan la xisaabtanka cadowga allah ay gadaal ka xigaana gabdho iyo hooyooyin walaalahood ah oo la garab taagan hiil iyo hoo dhaqanta iyo kuleelkana ku iloobin mahadsanid marwaan warbixintaas marwaan waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu